بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسك كمان يا شناد kitaabka mukhtasaru saqiir la yidhaahdo faslun fii arkaani اlkhudbatayni wuxuu fasal u yahay labada khudbo arkaantooda labada khudbo oo jumcada arkaan bay leeyihiin arkaantaas baa laga hadlayaa arkaanu اlkhudbatayni labada khudbo arkaantoodu khamsatun shan weeyaan labada khudbo jumcaday ka horeeyaan salaada jumcada ka horeeyaan arkaantu waa shan arkaanta haddii la waayo ma asaxaya ma salaaddii ma asaxayso khudbadii ma jidho alawalu kan ugu horeeya xamdullah ilaahay mahadintiisa wey ilaahay oo lagu xamdiyo fiihimaa fi lkhudbatayn labada khudbaba waa in ilaahay lagu xamdiyaa alxamdu lilaah ina alxamda lilaah axmed ullah iyo wixii la mid ah waa in laga dhexelo xamdi baa la rabaa waa lagama maarmaan athani ka labaad asalaatu labada khudbaba xamdiga waa laga rabaa athani ka labaad asalaatu ku saliid weeye cala اnabiyi nabiga lagu saliyo sala اllahu calayhi wasalam fiihimaa labada khudbaba khudbada hore iyo midda dambeba salliga nebiga waa in laga helo calayhi salatu salaam cibaado kasta oo dikriga ilaahay u baahatay xus ilaahay u baahatay xuska nebigana waa u baahanaysaa nin nebiga la sheego calayhi salatu salaam maalan aadaanka markii ilaahay la xuso ka bacdi waxaa imaanaya nebiga sheegiddiis wakaa taasi saasaa la yiri salaadii sidoo kale khudbadii sidoo kale allaahumma salli hadduu dhaho calaa muxamedin ama sala allahu calaa muxamedin waa saxiix wey muxamed xataa lafdigu shardi maahee calaa axmeda iyo cala rasuuli iyo cala nebiy iyo calalbashiiri iyo hadduu yiraahdo waa isku mid salli baa la rabaaye hadduu dhaho salaamullaahi calaa muxamed iyo raximallaahu muxamedan iyo u noqon mayso waxaan kaloo u noqonayn buu yidhi walaa salla allaahu calayhi taasna khudbadii ku asixi mayso salligii kuma filna sala allahu calayhi maxaa looga jeedaa damiir damiir haddii loo celiyo nebiga damiir loogu saliyo oo iyadoo khudbadii jumcada salligeedii looga jeedo salligii lama imaan qofkaas damiirkaa awgiis waana wax haddan khudabada ku badan iyo masaajidda haddee intii aan arag masalada ama aan aqoon oo kitaabkaa la daawacay waxa ku qoran iska akhrinaysa dee sidaa unbay iskaga raacayaan inaan khudbada asxin baana imaan ka dhah damiirkaas hadda intuu magaca nebiga in la sheegaa lagama maarmaana calayhi salaatu salaam iyo wixii la mid ah damiirku hadduu doono marjic u noqonaya haba yeesho oo nebiga inta lasoo xusayba u noqonayaa nebigii alayhi salatu slam loo celinaya damiir ahaan ku asixi maayo khudbada jumcada salligeedu manhalkana fiiri wuxuu yidhi aw sala allaahu calayhi bidamiiri haddii ma ku filna wain taqadama lahu sala allahu calayhi dikrun waxa weeyaan haba la soo xuso meel lasoo sheegayoo damiirku u noqonaya haba la hayo cala almuctamadi hadduu intuu salligii si ris- rismiga ula yimid mar meel labaad khudbadeedu misna damiir ula yimaado dhib ma lahaateen salligii waa laga hayaa markii horea laga hayay laakiin hadduu salligii oo dhan kusoo koobo damiirkan oo sala allahu calayhi wasalam keliya yidhaahdo horey uga socdo u qabo salligii inuu kaa u noqonayo taa weeye midda ayaan u noqonay hal shiikhoo la yidhahdo alfaqiih xuseen bin cabdiraxmaan alahdal alyamani baa wuxuu leeyahy war damiirkaas waa la iskaga kaaftoomi karaa kitaab fataawaadkiisoo ku sheeg dadka wuxuu yidhi sidaad khilaafsanna aada buu u maaragtay ula hadla oo ugu adkeeya hadalka athaaliu midka saddexaad oo arkaanta ka mid a alwasiyatu dardaaran weeye bitaqwaa cabsida ilaahay laysku dardaarmo fiihimaa labada khudbaba labada khudbaba arkaantu waa shan saddex labada khudbaba waa ka dhaxaysaa xamdiga waa fiihimaa labadaba in laga helo saliga nebiga calayh salatu salaam fiihimaa fi lkhudbateyn labada khudba waa in laga helo alwasiyatu bitaqwaa fiihima labada khudba waa in laga helo taqwada waa maxay awaamirta ilaahay in la fartoomaa lays amrayaa nawaahidana in laga haro uusiikum bitaqwa allah hadduu dhaho adiicu allah hadduu dhaho waa isku mid ixdaruu ciqaab allah ciqaabka ilaahay ka digtoonaada hadduu yidhaahdo kullu waa ku filanta adduunyo keliya hadduu uga digo kuma filna daacada ilaahay waa in laisku booriyo macsidana waa in layska reebo araabicu midka afraadna qiraa'atu aayatin aayad akhrinteed weeye fi luulaa khudbada hore ow fi thaaniyati ama khudbada labaad labaad adaa khiyaar leh khudbadaa doontid baa aayadda ku akhrin ka dha arkaanta khudbada aayad waa in la helo weliba aayatun mufhimatun min alqur'aani aayad macno ku dareensiinayso isla socoto wey labada khudba middood waa in laga helo laakiin khudbada hore in laga dhigaa fiican ilaa khudbada dambe ducadii baa ku jidha saddex arkaana way ka dhaxaysaa khudbada dambe ducadii bay gaar u yeelatay ha isku dheeli tirmeene labada khudbee khudbada horena aayadda ha la siiyo sida fiican aayad qaarkeed lama akhrinayo aayad dhan baa la rabaa waay taas rag baa yidhi laakiin rag ba waxay leeyihin aayaddu haddii bacdiga laga akhriya in dheer ay tahay macnaheedina la garto ku filan ibnu xajarku isaga wuxuu leeyahay marna kuma filna haba dheeraato aayaddu hadday rabto rimligaa ogol alkhaamisu midka shanaade adducaau u ducayn wey lilmu'miniina dadka muminiinta baa loo ducaynaya walow raximakum ullah ba hadha hadduu rabo waa ducayado walow raximaka walow raximakum ullah hadduu doono hadho allah ha idiin naxariis fi thaaniyati khudbada labaad ducaa lagama maarmaan ah hadduu doono raximakum ullah kusoo koob duca khaasa dadka jooga meesha xaadiray iyo dadka duco guud labadaba aakhiraha la iskugu duceeyo waa laga maarmaan adduunyo keliya hadduu ku duceeyo maya ducadaasna waa lagama maarmaan marka khudbada jumcada arkaanteeda taa weeyaan waa in arkaantaa la helo oo aan laga tegin siday tahayna loola yimaado saasaa khudbadii khudbo ku noqonaysa aayaad hadduu iska akriyo arkaantii laga dhexelayo dee aayad iyada salligii laga dhexelayo ma jidhe khudbo noqon mayso ninka aayad aayaduu akriyo qur-aan buu akriyo aayado keliyu akri sidaasaa khudbadii loola imaanaya ninka waddanka haysta in loo duceeyo maxay noqonaysa wax dhiba ma leh haddaan lagu la buunbuunin oo lagu fogaanin ama tilmaamo beena lagu tilmaamin isagoo aan tilmaamaha aan lahayn laiska ammaano tilmaamo beena ilaa daruura inay timaado maahay waa midka meeshaas hadduu haddaan saa loo ammaanin masaajidadaan khudbadaba laga akhrinaynbo oo dadka uu dhibayo haddee dhibaataa keentay markaas ayib aimada muslimiinta in loo duceysada way fiicanta iyo dadka madaxda u ah waxaa loogu ducaynayaa ilaahay inuu hanuunsho xaqa ugu kaalmeeyo cadaaladda waafajiyo ya iyo wixii la mida loogu ducaynaya ciidamada muslimiinta ilaahay inuu u gargaaro arrimahaasoo dhan baa loogu ducaynaya taas lama diidana haddii qofku yidhaahdo ka waran uu ku duceeyo ilaahayow mu'miniinta ragga ah iyo gabdhaha mu'minaadka ah dembiyadoodoo dhan dhaaf naarna marna haba tusin sheekha weynoo la yah ibnu cabdisalaam kitaabkiisa alamaali la yidhaahdo iyo imaam alghazali waxay dhaheen ducadaa lama ogola ilaahu mu'miniinta ragga ah iyo gabdhaha mu'minaadka dembiyadoodoo dhan dhaaf cadaabna aysan gelin qof ka mid aysan gelin arrin kale ay ka hor imaanaysaa taa ducadaa lama ogolaa layidhi weliba xaaraan baa lagu sheegay maxaay ka hor imaanaysaa dee ilaahay rasuulkiisuba waxay warrameen dadka muuminiinta ah qeyb ka mid oo cusaada inay naarta gelayaan oo laga goynayo hadduu marka ku duceeyayaan mid ka mid uusan gelin dee ma dhacayso dembigoodoo dhan dhaaf ma suuroobayso waxay u galeen waa dembi ay la yimaadeen muuminiintoo dhan u dhaaf dembigoodoo dhanna u dhaaf mada weeye middaas laakiin ilaahu mu'miniinta u dhaaf dembigooda waa la ogolyahy taa waa la ogolyahy waaya waxaa halkan laga hadlayaa marka shuruuddii baa laga hadlayaa marka wa shuruuduhumaa miyuu yihi labada khudbo shuruudoodu labada khudbo shuruud bay leeyihin fasal dhan boo ka dhiga miyaa wa shuruuduhumaa waa fasalkay ka midta wa shuruuduhumaa labada khudba shuruudoodu ismaacu arbaciina afartan maqashiintood wey horta afartan waa in la maqashiyo khadiibka codka kor u qaado weliba waxaa la maqashiinaya waa arkaanta isagu hadduu afartan ku yahay sagaal iyo soddonka kale waa inay maqlaan ilaa wa ilaa microfoon loo imowo xoog ku maqashi maaha qadar la maqli lahaa hadduu kor u qaado codka waa inuu codka kor u qaado yana dhaga qabaan isna kor u qaaday walmuwaalaatu waa shardi xiriirin beynahumaa labada khudbo la xiriiriyo iyo wa beyna salaati labada khudbo iyo salaadda waa in la xiriiriyo wa dahaaratl xadail asqari xadadkii yaraa ka dahaara qabkiisa shardiya iyo walakbari kii weynaa labada xadad ba inuu qofkaasi daahir ka yahy waa masalo kale muwaalaadku waxa weeye hadduu qofku salaaddii usii kaadiyo qadar laba ragcadood laga tukan karo inta u yar dee meesha muwaalaadkii baa ka baxay lama ogolo wa dahaaratu najaasati najaasana waa in laga daahir yahay fi thawbi marada looga daahir yahay wal badani jirka iyo wal makaani booskaba makaanka intaasba najaase aan la cafiyin waa inaysan xiriir lalahayn walqiyaamu istaag baa shardiya khudbada istaag lagu akriya in qadara hadduu awoodo nabigaa istaag ku akrin jira calayhi salatu wasalaam markaasoo fadhiisan jiray markaasoo isna khudbada labaad u kici jira si haddaba la sameeyo wey ninkii hadda istaag ku khudbayn waaya dee waa fadhiisan karaa laakiin waxaa uga fiican inuu qof kale u diro yihahdo wanu ma taagnaan kare khudbee wa satru lcawrati baa shardiya cawrada asturudeeda cawrada asturudeeda khadiibka waa inuu asturan yahay waljuluusu baa shardiya fadhiisasho bayna alkhudbateyni labada khudbood dhexdooda inuu fadhiisto biqadri dumaaniinati dumaaniinada qadarkeed dumaaniinatu salaat waxaa fiican baa layihi suurat اlkhilaas qul huwa allahu axad inta laga akriyo kale inuu macnaha khud fadhiisaa fiican ayib hadduu labadii khudbood isku daba xiro isagoo aan fadhiisan hal khud baa looga soo qaadaya tii kale weli waa lagaa sugaya baa laleeyahy adaa labadii isku daba xiro fadhiisan waaye waay hadduu awal fadhi ku khudbeynaya ka war qofka taagan ha fadhiistaa la yidhi qofkaana waaba curyaan khudbaynaya amaba waa mid xanuunsan oo aan ka taagnaan karin fadhin dhexana waa la rabi waa inuu khudbada hore markuu dhammeeyo isagoo fadhiya dee cabaar aamuso kabacdi ha- ha u ist- ha u istaago khudbada kale ee macnaha ha bilaabo khudbada kale ma istaagi karee wa an takuuna waa inay tahay khudbadu bilcarabiyati luqa alcarabiya weliba waxa inay carabi lagu akriya lagama maarmaanka waa arkaanta wacdigan guud oo badan shardi maaha laakiin arkaanta xamdiga salliga wasiya bitaqwa aayadda ducada shan soo maaha carabi waa inay ku baxaan sharaxaani wuxuu yidhi wain kaana alkhadiibu hadduu doono qofka khudbaynaya ha ahaado iyo wasaamicuuna dadka dhegaysanayaba acjamiyiina kuwa cajami ah waan carabiga ninkaani ku khudbaynayn garan laa yafhamuunaha buu yidhi ama fahminba dadka aan fahmayn dartood baan luqadii carabiga iskaga daynaya iska badaaya haddaysan khadiibka iyo kuwa meesha fadhiya midna fahmayn carabi ha lagu akriyo khudbada haddaysan carabiga mid ka midoo yaqaan ku jirin maaha dad inta wada yaqaan culimadii ka wada buuxday dad carabi akhrin karoo luqo kale iskaga khudbaynayo kulligood ma yaqaanaan carabi waana soo fariiseen khudbadii carabi wax ku akriya waa la waay kamana gaarsiin karaan qof hadda barta inta waktiga ka hadhay deg deg inta u bartan khudbo carabiga akhriyana s- lagama gaari karo oo wax yar baa waktigii ka haray oo salaadii khudbada aan ka badnayn ninkii haddeer loo marmariyo khudbo waktigu qaadaya khadaba waaxidu minhum markaasaa mid ka mida wuxuu ku khudbaynayaa arkaanta aayadda maaha arkaanta luqaduu doono ku akrin karaa arkaantu shan bay ahayd aayad baa ku jirdhay aayadda balukaadi afarta kale luqaduu doono ha ku akriyo aayaddana muxuu samaynayaa faatixada wixii aan kusoo marnay baa loola noqonaya qofkaan faatixada akrin karin wixii uu sameynayey oo kale ha sameeyo ilaa aayadda luqo kale laguma akrin karo qur-aankee wa an takuuna waa inay tahay wa bacda zawaali khudbadu waa inay tahay bacda zawaal intii duhurku soo galay jumcadu soo gashay waa inay tahay ayib masaladaas marka manhalkuna wuxuu yidhi khudbada carabi in ay ahaato markuu ka hadlayey ayuu isaguna halkaa taabtay kutubta oo dhanna waa masale ay ka hadlaan oo la bayaaniyey an takuuna khudbadu oo weliba arkaanta looga jeedo waa inay carabita waa qoon haddii dadka meesha jooga uu ku jiro qof carabiga garanaya hadduusan ku jirin qof carabiga garanaya mas'alada tafsiil baa imaanaya tafsiil baa meesha imaanaya kow tafsiilka lamber kow hadduu u suuroobayo mid ka mida inuu barto waajib waxaa ku ah inuu barto waa fardu kifaaye inta kale uu ka kaafinaya hadduusan samayn isagoo baran karay mid ka mida in la helo inuu bartay casow kulligood waa dembaabayaan walaa jumcata lahum jumcana ma tukan karaan sida luqadiiba ma akrin karaan carabigii yusalluuna duhrana waa tukanayaan wayna baran kareen wa- mana baran iska daa dad akrin karoo yaqaano oo meesha jooge had lambar labo tafsiilka labaad khudbada barashadeedu haddii aysan u suuroobeyn kuwii hore waa u suuroobaysa moogta kuwan uma suuroobayso khadaba biayi luqatin luqadau doono markaa ku khadbaynaya shardi waxaa ah luqadan inay fahmayaan dadka meesha jooga ibnu xajarku saasou tuxfaha qabaa khadaba waaxi- khadaba minhum waaxidu bilisaanihi boqora mid baa luqadiisa ku khudbaynaya uma suuroobaysa inay bartaan weeye khadiibkaa sidaasow khilaafsan oo wuxuu leeyahay luqadow doona ha ku khudbeeyo hadday doonaan kuwaan yaysanba fahmini ramliguna waa ku raac nihaayaha haddaysan suurtagal ahayn wakaayana masaladaas haddousan midna wanaajinayn luqaba carabigiina ma yaqaan luqo kalena ma yaqaan jumca ma jidha markaas shuruuddii baa la waay shuruudda waxaa ka mid a salaada jumcada khudba in la akriyo luqo ay ku akriyaanba waa suuroon weyd khudbadan xikmadda ku jidha maxay tahay carabi in lagu akriyo haddaanba dadkii garanayn dadku waxay ogaanayaan waxaan wacdi inay tahay ninkaa meesha taagan uu ka hadlayo masalow halkaa ka qabto marka hadduu khadiibku ku khudbeeyo carabi waxaan ahayn waana markii aysan waxa weye u suuroobi weyda inay bartaan carabigii mid yaqaan waa laga waay kamana gaari karaan aayadda waxay ku akrinayaan bilcarabiya qof carabiga aayad- aayadda carabiga waa in markasta lagu akriyo walaa yajuusu qiraa'atu lqu- aayati aayad iyo qur-aan oo dhan in lagu akriyo ma banaana bikayri lcarabiyati carabi waxaan ahayn qur-aanka carabi waxaan ahayn laguma akrin karo waaye khudbadii marka dadka hadda soomaalidu waxay ku roontaa inta badan way fahmaan carabiga kuwa aan ku hadli karin baa garanaya maadaama ay luqo kale ku hadlaan laakiin waysan jawaabi karin oo ku celcelin karin khadiibka waxyaalaha fiican waxaa ka mid a inuu sameeyo inuusan dhinacyada dhugdhugan dadka saa ha ugu jeedo hadba dhan yousan isku qaadi wejigiis ilaahay ka dhammaynayo seef ama ul iyo qaansow hadduu heli kara ha cuskado maxaa lagu ishaarayaa diintani inti markay lasoo la keenay diinta inta lala colloobo dad gaalaa lala colloobeen markaa hub inuu ku istaagay oo lagula dagaalay gaalada macnuhu ma aha diinta xoog baa dadka lagu gaarsiiye ma aha diintu laa ikraaha fi diini weeye ee diintu waxay ku fiday dadku hoggaansan u hoggaansameen iyo jacayl iyo maxabo khasab dadka qalbiga loogama gelin waxaa sunnaa shaygaa marka qofku gacanta saa ugu cuskanayo gacanta bidixa ku cuskado waaye gacanta midigna dee mimbarka dhinaciisa saa ha ugu qabsado hadda dhankan midig bay badanaa ku qabsadaan usha iyo dhanka bidixa ku qabsado haddousan waxba haysan ul iyo meel cuskada toonna gacnihiisa inta u xasiliyo sida qof khushuucsan ama labada gacnood isdul saarto ama labadaba sii daayo khudbada ha dareeriyo ha akhriyo in la aamusaa la rabaa dadka meesha jooga khudbada haddii la salaamo way jawaabi karaan waa radin karaan ama qof hadduu hindhiso waa u ducayn karaan ayib khadiibku mar hadduu mimbarka fuulay salaad looma istaagi karo qofkii soo galay baa laba ragcadood oo deg dega tukan kara bes qofku khudbada ha- jumcada ha u soo qubayso saasaa fiican jumcada dee ragcad baa lagu soo gaari karaa hadduu qofka atixiyaadka kaga xirto maaha inuu hadhow laba ragcadood keligii iska tukado jumco maadan soo gaarine afar ragcadood gadaal ka tuko duhur baa lagaa rabaa bay noqonaysa waaye masaa'il aada u tiro badan oo jumcada la xidhiidha ayaa marka halkaa kitaabku ka qoraya oo u bayaaninayaa weliba faslun fi tajhiizi اlmayiti wuxuu fasal u yahay meydka diyaargarayntiisa iyo qababaalintiisa taas baa laga hadlaya tajhiizu lmeyiti meydka diyaargarayntiisu wahuwa tajhiisku gusluhu la mayrgiisa wey meydka la mayro iyo wa takfiinuhu kafanidiisa la kafnidiisa wa salaatu calayhi salaad dushiisa lagu tukado saddex wa dafnuhu aasidiisa afar afartaasiba fardu kifaayatin wey iska kaafin faralkeed dadka qeyb ka mid a hadday la yimaadaan qeybta kale waa- waajibka waa ka dhaca wa aqalu guslihi dhaqidiisa inta ugu yari tacmiimu badanihi jirkiisa oo lagu camimo weeye shacaran min jahati timo iyo wa basharan min jahati jir iyo maqaarba bilmaai lkhaalisi biyo saafiya lagu camimo goormaa lagu camimayaa bacda isaalati najaasati najaasadii intii laga suuliyey ka bacdi sijadii iyo najaase iyo hadday jidhay intii laga dhameeyey ka bacdi ayaa biyo saafiya lagu camimayaa jirkiisa waa malkafanu kafanka fa aqaluhu inta ugu yar maa yasturu lcawrata cawrada waxa astura weeye inta u yar weeye walafdalu sida fadliga badan lirajuli ninka halaau lafaa-ifa saddex maroo fidsan wey waa saddex go walilmarati haweeneydana isaarun hoosgunti wa khimaarun hagoog iyo wa qamiisun qamiis iyo cambuur iyo wa lifaafataani wey laba go oo fidsan shan markaas qofkaas saa loo samaynaayo arrimahaas oo dhan waa qofka muslimka gaal maya waay marka qofkaasna waa inuu yahay qof aan shahiid ahayn hadduu muslimku shahiid yahay oo dagaalada gaalada dagaalkeeda ku dhintay ama sabab dagaal u dhintay hadduu doon isaga hubkiisaba ha ku soo noqdee isaga lama mayrayo laguna tukan maayo kafan buu leeyahay in la qaado la aaso waaya xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa hashow saarnaa ka dhacay isagoo muxrima waa jabay oo waa qoortaa jabto waa dhintay nebigu biyo iyo gob ku dhaqoo yidhi laba marana ku kafna waaya qofkaas shirkiisa biyihii baa lagu camimaya qofka u mayraya inuu niyeysto marka loo qubeynayo meydka waajib maaha waa sunne kayfiyada meydka loo dhaqana halkaasuu kaaga sheegaya meydka cawradiisa in la fiiriyo ma bannaana waa xudunta iyo lowyaha inta udhaxaysa marada haka- lagama qaadayo gacantana lama taabsiin karo iyadoo aan mara kaa xigin intaas jirka inta kale waa ka duwanta waaye kafan waxaa ugu yar wixii cawrada asuraya taa waa xaqa ilaahay meydka xaqiisana maro weyn oo camimaysa waa in la helo laakiin qofka muxrimkaale xaj ama cumro xirnaa oo ragga ah ama gabadha muxrimada wejigeeda lama daboolayo kafanta lama gelinayo kafantuna kafan xalaala waa inay tahy qofku markuu noolaa dharkii inuu xirto u bannaanayd waa inay tahy xariirta haddaan loo ogolayn haddana xariir ha ku kafin iyo wixii la mid a ninkiina marka saddexdaa maro weeye gabadhiina waa shantaa maro saasaa loo maamulaya waa meydkii arrimihii la xiriirado iyo qaabkii loo diyaarinayay wey ayib marka marka meydka loo weesaynayo weesada in la niyeysto weesada waa sunni niyadaas waa waajib qubeyska meydka lama- la qubeynayana qubaysku waa waajib niyadiisuna waa sunni marka gogaalaha waxaa ka yimaada ama laqzi waxa la yidhaahdo waxaa sheegtaa waajib niyadiisu sunno tahay iyo sunne niyadeedu waajib tahay waa meydkaas qubayskiisa mayrigiisa iyo weesadiisa malaaig hataa hadday meydka dhaqdo innaga waa laynaka rabaa inaan dhaqno malaaigta iyaga inoo kaga dhici mayso ayib waxaa ka mid ah sidrigaas iyo kaafuur iyo in loogu daro oo lagu dhaqo si fiican loo diyaariyo ayaa la rabaa xagga mayridda dadku siday macnaha loo dhaqayo meydka dee raggana raggaa dhaqayo dumarkana dumar ninku xaaskiisa waa dhaqi karaa iya way dhaqi ka wuu dhaqi karaa iyaduna sidoo kale ayib waxaa kaloo halkaa ku jira walow lam yaxdur ilaa ajnabiyinka qof baadiyo ajnabiya maaha qof kale waa la waayey oo meydka dhaqa meydkuna waa dumar nin ajnabiyaa jooga ama nin baa dhintay oo hal gabar waxaa joogta ajnabiyad ah meydkuna waa nin waa loo booreynaya ayib ilmaha yar oo aan ijtihaada gaarin ragga iyo dumarku waa dhaqi karaan kuwa isbitaallada ku dhimanaya m c hyada iyo meelahaas dumarkuna waa dhaqi karaan wiilkii bay dhaqi karaan gabadhii bay dhaqi karaan qof kulligood waa dhaqi karaan wax dhiba male taasna waa masaladaas marka masaa'il badan baa meeshaan ku jidha oo wada muhiim ah waa ka fiirsanaysaan insha allah qof awal junub ahaa hadduu shahiido jihaad ku dhinto loo qubeyn mayo la dhihi maayo janaabadii baa looga qubeynaya waa xaaraan la dhaqi maayo shahaadadaasaa ka ridaysa qubayskii saxaabi waxaa la dhihi jiray xandale la dhihi jiro malaa'igtu maydhay maalintii uxud buu shahiidnimo ku dhintay isagoo junuba haddii waajiba innaga nugu tahay inaan marno malaa'igta dhaqiddeeda kuma kaaftooneene idinku dhaqaa la dhihi lahaa idinkaa xil idin saaran yahay oo baaliqiin mukalafiin ah qofku inuu kafan iska kaydsado kayda ay u taallo waa karaahiyo ilaa inuu is yidhaahdo xalaashii baa yaraataye maradaana xalaalnimadeeda hubtaaye tan ku dheg waay qofkii dhaxalkiisa la-aan hadhow waa bedeli karaa qofkaasaa hawsha u taallaa ayib masaa-ishaas halkaas bay la xiriiraan marka waxaa kaloo halkaa ku jira dee meydkii markaas waxaa meesha imaanaysa janaasadii ayaa imaanaysa iyo in lagu tukado salaaddii janaasada oo iyana waajib kale ah iyana waa fasalkeeda gaarkaabay noqonaysa darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab